bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal hamin faylaha ka dhawaada warka ownima ee warbaahinta warsan qodobada shilgadiisan warkaana ownima ka dheega doonta unayna siinkahayna yamay baanka waaweyna gudoomiyaha degmada baydhabo oo la kulmi hay-ada deeqbigiyaalka maamulka gobolka hiiraan oo ku hadalay dadkuusa haradoodii shubanbiyoodka qabuuro ka taqsuusi beero iyo ku hadalay dhibaatada shalduwan ee haysata beeraleyda soomaaliyeed bulshada baydhabo iyo aragtiyo maybayo ka dhiibadeen ragigeega boosaasada katoogadi dadka hilibka kagadoof suuq weyn ee magaalada baydhabo ee baaq indiri maamulka degmada baydhabo qaar kumid ee dadka bogtaale ku nool xerooyinka baydhabo oo nolol xumaha food saarti madaxweyne farmaajo oo kulun dhaqaadi madaxweynada golo midooda yurub maraykanka oo dacwad ha ka oogi askari ku tirsan militariga shiinaha
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
mignimada talaado ee warbaanaha galahay taariikhdayay ka eedanta tumiyo kowta bilo lamaad labada kun iyo labaatanka maybaanaha dheegtana qodobadii warkaan haddana in diyaar garooba sugiyo fidsan ka bilownay qaar kumida dadka bogtaale ee ku nool xerooyinka baydhabo oo nolol xumaha food saarti dadka bogtaale ee ku nool magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ku cawaadaha ay musqullaan iyo cuntiyo n helaana dad hadeersiiyo gargaarsiiyo nololyo n maarayan bismillaahi raxmaan raxiim adaa eftine ebileere siisiyeed biloodononkoyni walmahaysana baayantini dhammaayohoyt musqulo mahaysana biyo qaable maqabna badar mahaysana buushutayansaan qaabhunyin ba'ada mahanna eedi eeda la dhibaataneen fuula baahina uni awlaada sakor gohoyna siinba dawle ee hanin gargaarna siiye gargaara siinku fadaan ilaaraawaha isaaq mursal degan kaamka kulon yara hooyadiis aha sadasana iyo kaamkan degagna walwiino qaable u naalnay malee ayuu ama dowknin dhisti guryaalkoo nin dhisti guryaal fayla nin dhisti ma aragne wal kale oo qahayna madle daawo mahaysana may fadaane andar soosna daawina sasii jarti daawadiina noo goosati marka may fadaane ini daawina nasi musqurona yerina walna ninka dara biyina ninsheena baanna ninsheena nana daryeela ya fadaana
anan bilaasheasanhalyaree kaamlawilee degegna may ad aragday fadaane biyima qam ersaagid mahaysan may fadaane ini ersaagid haln oo ad aragday biyi haln owlaado walbaradooku ad aragday wanani walnanin bare walaa oo biyi eganaa eed ershane walkagaladaana mahaysan ersaagid mahaysan ersaagid dorana hayda kaamlawilee degegna alxamdulilaahi ilaahay mahadi shukre antiiba ad aragday karatee mahaysan wa unahaysan oo hatay ad aragday agalka mahaysana laylume mahaysana dhooti ana horjoogayaalka kaamamka kayaala magaalada baydhabo iyo sheegahayaan intayo jiraan dad cusub oo hadeeraha ee kaamamkiyo dadkaaso un baahan gargaar may bana maamulka iyo hay-ado ku shaqeeyo magaalada baydhabo ku dalbadeena intayo hala deeran gargaar bini-aadannimo oo degdeg ah raxmaanraxiim magaala cabdiqaadir maal ibdi nuuralere gudoomiyaha kaamka raamaadee ahaa mahadsantagood horta mahadkood ilaahay iskule mahadle maadma iskule warbaahinta geega nihinqooyti baahadan iyo nidaamkan iyo sistamkan ogaadowsha nihinqooyti mahadle maad iskule waa in sheegana hay-adaha caalamka iyo hay-adaha injiwada kaamka raamaadey ini masquulan haaysana biyin haaysana baadan haaysana daryeelan haaysana goob aafamaadan lahayna goob waxbarashaan lahayna yaa in sheegaan muddo siyeed bilooda degegna siyeedkaas bilooduna degegna hay-ado daryeelka biyaha baadka waxbarashada goobta aan faadaan baahna siisan arkaasaan bilaanto unta sulum hadda dharlaanta socota ku tabaru tabara ilaah aan ku jeyti si aan kuhaysa wali daryeelay mahaysata may koodsadaan hay-adaha caalamka maamulka dowladda inay arrimahoos faragelin samayta dadka arga haytaan dad masquulqaba ma ah siyeed bilooda bannaan fadhiyaan guryaalka jiraan arga haytaan mahaysadaan guul mahaysadaan alaamaantulakarsaan mahaysadaan jilmidka ma qabaan bayaalkisi raashin alxamdulilaahi ilaahay liinqaba raashin dorana dabahayta dhibkada hatanka wiin inii biyina noolaliya halnu inii masqulana niinqodu kaamkan inayn daryeelo kaamka laama af iima saaran jiirika jara laakaamatee wiwiino jiiryaka jaro heedosa mafalkanuma daryeelo hayan anin inayn daryeelo oo noolaliyo alxamdulilaahi lika dadaalo oo masquuloojo liin hagaajiyo biyina nasiyo kaamantaas unaka dadaal nintaas deganantaas ka nool awlaadiyo iyo aradiyo iyo ne odaysho dhaxadiyo afar musqulood lay galo hayaan dhibaato iidan qabaan niyoonay dhibaatadaasayna noo saaru wal oo ilaahay abuuray oo kaamkan lakahaaya maleh heedaasa marka walaana siidiyan kulle hadda mashruuja dhammaaday oob wal haaytana kulle iyo basheenas iidan mahsanta heeda kale oo ee koonfur galbood oo walna siiyan maleh kaamkan isna raasan saddex sananta degan ana godoomiye ku ahaa wal dallad laraa hormay ka daran dallad wal laraa oo dalka dullaayen yo arada rafaadihayan dalladooga say waan sheeganaha ee dadka dalladoo iska sheegow lamba kaamshay latin kaamkan rooga lamba kaamshay roogo wal dallad laraa dalka ma ku jaraa maana ku jar doonaa maana la shagay doono maana ogolaa doono almasir waqtigii intan saa degnay ilaa haada haanka lagu rugoogo lama dhere ma helna ee nadaafaddii iyo qalabkii nadaafadda lanka tala galay mas-uulanka wiinta ma helna shan biloodoo deggan nasiib darro waaya intaasay nasiib darro waaya een ardaday inamaa rigoogaa idasanka wareerna lahsana waa rigooga markay lahsana maantiga hootiga kenyinka kooyi karayo saadegii ilaa haada haanka lagu rugooga rugoog arlada ay maamul karayaa idasonka wareerna waldallad tileeroo maamul karay
khubuuro ku taqsuusi beero iyo ku hadali dhibaatada shal duwan e haysata beeralayda soomaaliyeed warbixintuu ninka fiiriya maxamuud cali cabdulaahi rofeor cabduqaadir abuwosu ku mideeye aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka noola deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya walku barati dhinaga ilmiga beero waana walkudhigoo jaamacado ka yaala magaalada tambaydhaba iyo weliba ku hadlay xaalada shal duwan ee haysada beeralayda soomaaliyeed gaar ahaana haan koonfur galbeed ee soomaaliya rofeor abuyo weliba use tilmaamay aqabado waqtigan haysada beeralayda soomaaliyeed taasitiona aqabada koowaad oo soo kawaali xaalada tiknolojiyada oo beeralayda waqtiga un haysana oo adduunyada kala dala ka tilaabsaday caqabadaha tii hadda aan sheegnay caqabadihii waxa weeye dadkii waxay haystaan arrimo badan oo ka mid ah marka hore waxa weeye teknolojiga cusub hadda imaada dhan lama haystaan macnaha makiinooyinkii ma haystaan ee shalay wuxuu aaminsanaa macnaha in oo tacabka u beeranaya ama jibaalka u beeranaya intu kasoo go-ay keliya ayaa haddii oo sideed kintaal u hela sideedii kintaal adduunka maanta wuxuu gaar macnaha darab ama ama hectar in laga soo saaro boqol iyo wax la jiro kintaal in laga soo saaro maxaa soo saaraya technologiga cusub oo ah qalabka oo diyaarinta in loo helo ee abuur oo fiyow oo caafimaad leh in loo helo ee qalab oo cooska lagu falo in la helo ee baxrin inay helaan ee haddii oo macnaha oo oo noqdo macnaha cayayaan ama ama cudur galo wixii lagu daaweyn lahay inay helaan qalabkii oo macnaha oo beerta lagu goynayo iyo jabaano oo oo jawaanadii inay helaan wax kasta inay helaan dhinaga kale uu soo hadlay jeysi wadada brofesor cabduqaadir nuur abu iyo weliba usu ku hadlay oo tal ahaanna usoo hanjeeday beeralayda soomaaliyeed gaar ahaana haankan oo deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya inta laku taagara tacliinta kore islamarkaasiitina iyo halshow waloonkubara dhinaga ilmiga beero teedii kaleeto waxaa waaye beeralaydii waxaa haddii la rabay in oo lagu dhiiriyo in oo macnaha beerahoodii ay ku nagaadaan waxyaalaha ugu horeeya horta inay helaan waxaa ka mid ah bii meelay ka cabaan inay helaan waa bii nadiif inuu helo wa ka labaadna waa inuu ilmahooda waa inay u helaan waxbarasho nasiib daro waaye beeraley ilmahooda beer oo waxbarasho haysanin marka markuu magaalo imaado wuxuu arkayaa ilmihiisii qeyrkooda oo iskuul u socdaan wuxuukaniidoogshan waayo adiga ugu noqonaysaa beerahaas ilmahayga da-dooda waa yartae waqti waxbaro lahaayeen waay inta aliska joogo u leeyahay marka beerooda rabaan in lagu celiyo waa in loo helaa marka u horeysa macnaha waxay cabaan biyo cabaan oo nadiif ah ka kaleetana inay helaan waxbarasho ilmahooda inay iskuul helaan tan saddexaad waa in ay helaan meel cisbitaal oo lagu daabeeyo ma aha cisbitaal oo qaliin iyo oo- oo waxaas ma at least waxa waaye macnaha m c h oo macnaha gabdhaha xanuunsan ee ilmahan dad- dadkeena waaweyn waa malaarida ku dhacayso odayaashii iyo wa- meel at least waxa waaye oo macnaha first aid ay ka heli karaan saddexdaas haddii la helo waxaa la hubaa iyo bee- bee- iyo cilmiga beerahan sheegaya in la baro beerihii barwaaqay noqonayaan cid beertiisa kasoo dhaqaaqaysa male qobolba meeshiisuu joogaya beero deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba yow ka mid yayana deegaanada walaakasaarowkanka badan ee dhaniga beero hatana dadka ka nool deegaanadan iyo e barakacayaalkanka badan ee dalka rog gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta maamulka dowlad goboleedka ee koonfur galbeed iyo weliba laka tilmaamay intii magaaladan ka badan ee barakacayaalka roga walku badan shan boqol u qoysa hana sayti oo intiyo badanna markii hore iyo hayan hoola dhaqata iyo weliba beeraley waan hankurooreen deegaanadiyo abaaro isihiig oo sanadooyinkii laadhaafi kudhii guud ahaanba guda dalka soomaaliya bulshada baydhabo iyo aragtiyo maybayo kadhiibadana ragigeega boosaaso laka toogadi sida warbixintu ninka fiiriya waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo ogeedka meel fagaare oo ka yaala magaalada boosaaso lakatoogadi lama kumid ee ragii kufsidii caasho ilyaas labaatan shantii febraayo sanadkii lahadhaafi ee labada kun toban sagaalka iyo xukunkaas weliba siyaabo shalduwan ku hadalay bulshada soomaaliyeed welibana kumid ee bulshada degaasa magaalada baydhabo qaar kumid ee shacabka baydhabo iyo hadhawaaye xukunka maxkamada puntland maashaalamaagaleweydangaleere ciidanka faraxsan dilkiyacay shilan jaysadii kufsigii xumaay hogeeglanka fuliyoona dil-eed ciidanka faraxsana dowladoo la lahaa si muhiimada ee si xaqda oo oo sharciga ogoliin dikawedan maashaallah taasaa rag maashaallah walaa ciidan karacsano ciidanka faraxsana maninti sharci lagu waafajiyo ciidan karacsan gabadhaas oo cadaalad bay heshay sidii la qabay bay arrintu u hagaagtay waanu ku faraxsannahay cid kastoo dembi geysatana waxa weeye in eh, lagu fuliyo saasoo kale loo galo waa aad baan ugu mahadsannahay waa waa waa waa ku faraxsannahay ku waxa weeye qofkii falxumada u geysto in sharciga la waafajiyo saasoo kale loogu fuliyo waa lagama maarmaan arrin aad muhiim waa weye boqol dila kastayda in dili diloga waajibsheeya adii baldhaloon dili dilo waajibsheeya anina oo saasoo kale waan waan ku raacsanahay codkaas macalinka yiraahdo marka gabartaas oo dilka lanjeysi kufsiga lanjeysi oo hadana ragii kufsiga lanjeysi yoona dilka lakafuli Aa, inaan lagu fuliyey waa taas duqa sheegay adee waan ku raacsanahay waan ku qanacsanahay
halkadeedan kafarahan taasiimib waa wal oo marmarkaas tabeeng la soo biilan baa new cadaalada in maanaa la dadaala amba la qasaxadar halkadeed taas taas ayaan meelaha gabartaas cadaalada cadaalada boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol gaasay gabadhaas walaalaan ee muslimiinta ee dileen intii oo siixadle diinta waa fadhisan dhamartyo rajaan hay-adan doodasta xuquuqda aadana iyo in muddo beddelbadaasi inay caasho ilyaas yahella cadaalad welibana mas-uuliyiinta puntland iyo horaan ballan qaadana inay dadkii ku dambeeyey dilka caasho ilyaas cadaalada la marsiiyo doona iyo xukunkii maxkamadda horaan ballan qaadina geeka dilkahaye la kafuliye cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba eedi eedan maasanya cabdulaahi maamulka gobolka hiiraan oo ku hadalay dadkii u sahriday shuban biyoodka warbixintuuna magaalada beledweyne may bahnayn ku diray waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka haysta dadka ku nool degmooyinka buulo burde iyo jalalaqsi waxaana uu sheegay in cudurka shubabiyoodka uu dad badan soo ritay loona baahan yahay in wax loo qabto dadka ku nool gobolka hiiraan berigan hadda aad iyo aad u degan tahay marka laga reebo maalmahan xoogo waxaa jiray shuubiyodaa jiray oo bishii labaatiyo afarteedii oo bisha hadda aan soo dhaafnay oo- oo naga uu bilaawday hadda waxaan maraynaa ugu dambeyn shalay isbitaalkii ee, loogu talagalay shuubiyuudka oo dadka loogu talagalay oo ee, dadka usuurita la geeyo shalay waxaa ku haray sideed qofood saakina laba qofoodaa la keenay marka tobankaas hadda ku jirto oo la xanuunsanayso marka waxaa dareemaysaa marka in dadaalkii la sameeyey iyo juhdigii la galay in aad iyo aad alxamdulilah uu miro dhalay ilaahayna uu nala garab galay shirkii ugu horreeyey oo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle uu la yeeshay oo loo yeeray markaan aragnay labaatiyo afartii markuu bilaawday laba biri kadib oo xooli asoo ku socdo yani intaas oo qofood suuritay oo boqol iyo wishay la marayo madaxweynaha yani u yeeray hay'adiisa mafalka iyo maamulkii iyo takhaatiirtiba kulankaas falaqayn dheer kadib iyo dood dheer kadib waxaa ka soo baxay madaxweynaha inuu guddi uu magacaabay oo isugu jiro maamulka iyo hay-adaha samafalka iyo takhaatiirta maamulka anaa qayb ka ahaa xaqiiqatan dadaal badanaa la galay dadaal badanaa la sameeyey xaafadihii baa afartii xaafadooda lagu kala qayqaybiyey dadkii alxamdulilaah tiimamaa la diray oo caafimaad tuulooyinkii tiimamaa loo diray waa la isqaybiyey takhaatiirtu isqaybiyeen isbitaalka marka hore dadka la keenaya waa laga saaray isbitaalka dadkii waa laga saaray waxaa lagii meel gaaraha loogu talagalay oo magaalada laga bixiyey maanta waxaan maraynaa shalayna inay sideed qofood kusoo hartay waxaa soo cusboonaatay markaa galalaqsi iyo buulburta haddana buulb ayaa haddana ku bilowday waayo fatahaadii webi shabeele ayaa waxaan sabab u ahayo kadib dadkii biyihii webigaa lacbay oo sii yaraanaya iyo tubooyin aan fiicnay biyo aan fiicnayn marka galalaqsi iyo buuliburta waxay kamid ahayeen meelaha fatahaadii webi shabeele saamaynta ku yeelantay kamid ahaayeen marka buuliburta hadda shalay iyagana dadaal badanaa la sameeyey maamulka gurmad badanaa la sameeyey heer gobol daaweyn badanaa inta laga qaaday waxaa soo baxday shalay inuu hal qof keliya uu kusoo haray dadkii markaas suuriti oo meesha la keenay saakina lix qofood la keenay oo u suuritay todoba ayaa hadda hadda isbitaalkaas buulibut ku jirto lix qofoodna horey u dhinteen oo caruur caruur u badan galalaqsiya hadda noogu daran oo culays badan uu ka jiraa hadda oo dad badan oo suuritay caruur badan ay ku dhimatay ilaa shan iyo toban gaaraya dad waaweyn xataa ay ku jiraan marka hadda tirada hadda aan dhigi karno hadda galalaqsi ayagaa hadda xoogo markaas fiirisay burburti galalaqsi marka la fiiriyey beledweyne galalaqsi hadda waxaad moodaa inuu xoogo aad iyo aad uu hadda uu aad ugu daran yahay ayagana insha allah gurmad iyo dadaal baa loogu jiraa sidii arrintaas wax looga qaban lahaa sidoo kale waxuu ka warbixiyey kormeero ay ku tageen qaar ka mid a xerooyinka ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhowr barakacaan booqanay oo afarta xaafadood ku kala yaala bundaweyn aan booqanay kaamam ku yaalo ay ka mid yihiin giiwebi lafuweyn jilan one bilan two alabari kaama badanaan booqanay holudaag marka laga soo qabto kaanab kaamkan kulan gaalkacyo annasri dayax sinyaalo nasiib kaaman badanaan ka booqani markii la yidhaahdo dhankan kooshin sidaasoo kale kaaman badanaan ka booqani kaam la yidhaahdo magaratay kunaso kaam yani la yidhaahdo kulmiye yani kaaman badan asagana aan ka booqani oo aan tagnay dhinaca xawataaka saasoo kale wada dirwan waa booqani waa tagnay kaaman badan aan ka booqani xaliye saasoo kale waa tagnay marka barakacayaasha guud ahaan marka kaaman badan aan ayaantaan kormeerayni aan booqanayni waxaan ugu kalifana laba arrimood ay ahayd waa marka u horeyso shuubiyoodka caruurta uu suuritay marka la fiiriyo ama dadka uu suuritay barakacayaasha u badnaa taa waxay keentay marka inaan meesha wacyigelin badan aan ka sameeyno iyo midda kale xaaladahooda nolosha inaan ogaano annagana ka maamul ahaan aadaan uga warqabnaa ayaantaaba kormeerkaasaan ku soconay oon booqanayni waana sii wadayna insha allah kormeerkaas
eediyadan maadsanyo bashiir cabdulaahi dadka ka gadaw hilibka suuqa weyn ee magaalada baydhabo oo baaqindiri maamulka degmada baydhabo sida warbixintuu ninka fiiriyaasa maryan macalin cali waliba jiree dad siyaabo kala duwan shaqooyin shooha kusaarow suuq weyn ee magaalada baydhabo haanas oo nolol maalmeed shooha kusaaradayaan ganacsiga hilibka la kagado banaanka suuq weyn ee qudaarta iyo cabasho waliba iyo kumuujahayaan shaqadiyo dadkunya sheegaan anti cabasho ka hayta goobtiyo wala ka gadaayaan walinyo in sheegana antilaha ku saari goobyo muddo sanadooyin dadka qaar ka shaqaysadaayeen macaamiilsho iyo ka sheegan intiyo hadda waayeen maadaama laha ku buri goobtiyo ka baradeen awal farshada ka ganacsadaay farshadii adwala noo buri ada jiirada waa ka jarna hilibkaana maarinayda sidii hor an dareeray haddama ninka dareeraw iyada maarinayda naska aqragna ada dhibaatooyingaan kula kulagnim ilaha noo buri awshe ama foos wareeren dadka telefoonka ahaa indhefdhef yaan kuwaya meel way wada dugnay banaankan aqoyni intiin banaankoona tuma maarna ida dhibaatooyin maarna kolkologni iri iyo yani ilaahay marale iyo nadaam dore iyo iskolfuul iyo hiili iyo yaa la kologni waqtigii meelon roogni ilaa hata kan dhatiyo safarsigii ayaan dhahay oo saasoo kamidee shaqadii akhrintii maykanagata hilibkii magaalka baradii wadankii baxad sugiyinati meexdigii solonka gabaoyna male
maamulka degmada baydhabo yaa waliba ya kucodsadeena inti goobtiyo shaq lakanaga horta anigaas lamuelkaada noogii murong marka may fadaanaha inoo maaragna waase wan ininka bedelo inoo banaadinima ininga saabo inoo muwaadinana kulakalanay akashaagana korna kubinana kadeerinay nina kejilo fadaana insha allahu tacaala
meelasya bulshada codsadaasa ya-e goob oo suwiing linku kastow magaalada baydhabo oo la ero furshada waliba lakagadaya inta badan qudaarta iyo hilibka sanadooyinka dib waliba lakasuubiyay dayactir oo waliba kelyeelin ogolyaa qudaarta iyo hilibka
eediyadan maadsanta maryan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ururga magaalada adis ababa caasimada dalka etoobiya nimaba kulamo usala qaaday madaxweynaha golo midooda yurub ee michael charles kulankan dhammaray madaxweyne farmaajo ee charles yamay ballin ku hadalay horumarka dowladda federaalk soomaaliya ee kusoo badireed in habayowka hay-ado amniga iyo horumarinta dhaqaalo saasoo kale inta usu dareeray kulankan lamada mas-uul yamayba qodobadii linku hadali ku mid haayay xaaladda inkadambeyti geeska afrika iyo taageerada midooda yurub ee dowlad dhisowka soomaaliya madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo wemayba weli kulamo shalduban kuwadee magaalada adis ababa waxaana sawsi la qaadahay madaxda ku qaybgalay shir madaxeedka soddon iyo saddexaad ee midooda afrika kaasoo shalay laha gabagabaay shirka soddon iyo saddexaad ee midooda afrika yamayba intuusu dareeri dhinku hadalay reedin habayowka hay-ado midooda afrika hirgeliyowga ganacsi xur ah xoojinta arrimo nabadda iyo amniga dalalka midooda iyo doorashada madaxweynaha cusub ee midooda afrika sanadka sanadkan uuna ka guda jarna meelo warkaasi simkooyahay warbaahinta warsan stuudiya beledka baydhabo aqdhiniga ayaa akhbaaraadka banaanka dowladda maraykanka mayba dacwad ha ka ogtay afar askari oo ku tirsan militariga dalka shiina ahaana salla ka eeday intiiyo weerar dhanka internetka ha ka qaadeen shirkado exfog ee dalka maraykanka dhowr sano ku hor weerarka la sheegay intii magalkunyo ha ka qaadeen shirkadun ya saameeytay boqol toddobaatan afar milyan oo qof oo inshal dhalatay dalalka kanada ingiriiska iyo maraykanka sanadkii lamada kuntuma iyo toddobadii xilligaas oo burcad iyo jabsati xog xasaasi ooyo ka mid ayin magacyo iyo cibaano iyo dadlayin xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka genaraal william barye weerarkii uu kii la sheegay inta magaalkunyaa ka qaadeen shirkadda waana ka tilmaameen kii kiinkawiinaya waana taariikhe waana la kajaysaday dhiniga iyo internetka sida ka xusun warqado dacwadda laha ka gudbiyay maxkamadda afarta sarkaal iyo laka sheegay intiioo ka tirsanyihin militariga shiinaha gaar ahaan qaybta cilmi baarista xeer ilaaliyaha maraykanka iyo maybasaasoo kale uuse sheegay intii magaalkun toddobaadyadun ka guda jaran hanaanka iyo ka shaqeeyaasa shirkadda iyadoo indhiyeen badqabka shirkadda iyo xogta qaaska ee shakhsiyaadka waliba kaloo uuse sheegay in askar ku tirsan militariga shiinaha iyo xadeen ganacsiga qaaska ee meeliyo roogan magalkun hirling ogayn maybana in badanta inta laha teega doogna maxkamad maadaama iyo adagta inta la helo waana yo-ayin askar ku tirsan shiinaha agaasime ku-xigeenka f b i-da maraykanka david ya sheegay inta suuragal inhayn inta galanta laha ka dhiga askartaase oo maxkamad maraykanka ee laha teega guud ahaan warkii hamingnimisan kula dareertan warbaahinta warsan akhyaaray surunkuwaninka eegee warkiimayba intaasiin gujeedi anoo qaalid cabdi eh dhinaga farsamada mahadha kudeerto injineer bilaal hilaal warkankoo lamid inta hawada redninka kulamaana akhyaaray bahda warsan isku duwan waana sinkutabti sidaas iyo nabadgel